أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuratu towba ka mid ah waxaan soo haynay ama aan ku dhex jirnay inay mushrikiintii quraysh ay ka dhigteen waxay ku faanaan oo ay ku kibraan uun keliya xaramka inay joogaan oo ay dadka siqaayada iyo ay wax ka siiyaan kacbadii ay ilaaliyaan oy hayaan waxyaabahaas ayay markaa ku faaneen masaajidka inay camiraan bay sheegeen waxaa allah subxaanahu watacaala labadii aayadood oo aayaddan ka horreysay uu ku tilmaamay midna hal aayadna wuxuu ku tilmaamay qofka isagoo naftiisa shirki uga marqaati kacayo inuusan u dhab lahayn una habboonayn xaqna uunan u ahayn inuu masjid camiro tan dambena ilaahay wuxuu uga hadlay dadka masaajidda camiro tilmaamaha ay leeyihiin iyo cidda ay yihiin weli marka waxaa socdo siyaaqaas qaala tacaala allah wuxuu yidhi ajacaltum siqaayata alxaaji ajacaltum miyaad ka ictiqaadiseen oo ma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji ahla siqaayati alxaaji xaajiga waraabintiisa dadka sameeyo ehelka u ah iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami wa ahla cimaarati almasjidi alxaraam masjidulxaraamka camiriddiisa dadkeeda oo dadka camiro miyaad kala mid dhigteen ood ka yeesheen kaman axad oo kale aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi maalinkii rumeeyey al aakhiri dambe miyaad kala ayaad ka ayaad ka yeesheen kuwaas miyaad kuwan ka yeesheen oo kale wajaahada jihaaday fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday laa yastawuuna ma sinaanayaan cindallaahi ilaahay agtiisa kuma sinna kuwaasi wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay oo mushrikiin ah ilaahay ma hanuuninayo aayadda awalan sababu nusuulkeeda laba sabab ayay sheegaan kutubta tafsiirka ma'huurka aada u wariso kan ay u badan yihiin mufasiriintu waxa uu yahay sababu nusuulka aayaddu inuu yahay faan ay faaneen mushrikii quraysh oo ay ku faaneen xaajiga inay markaa iyaga siqaayada xaajiga waraabintiisa iyo masjidulxaraamka camiriddiisa iyo howlahaas inay hayaan fii suurati almu'minuunna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay arrintaas inay ku kibri jireen oo waa ka ilaahay dhahayo mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun yacnii idinkoo marka kibraayo oo bihi bilxarami xaramka idinkoo ku kibraayo oo habeenkii yacni idinkoo shirkigii naas iyo gaalnimadiis naasna ku jiro marka waxay aada ugu santaagi jireen ay ugu kibri jireen dadka kalena ay isdheeraad siin jireen inay meeshaas marka joogaan oo ay masjidkana camiraan isla markaana xaajigana ay waraabiyaan oo siqaayo ay waraabin ay siiyaan taasay marka iyagoo shirkigooda ku jiro saa samaynta ay samaynayaan ayay ku faaneen waxayna yidhaahdeen annagaba waxaan leenahay wax lagu faano iimaankii iyo hijradii iyo jihaadkii iyo intaas ay samaynayaan maca shirkihim ayay isgarab dhigayaan marka taabaa lagu diidayaa oo lagu inkirayaa oo allah wuxuu leeyahay ma waxaad ka yeesheen siqaayada iyo masjidka camiriddiisa oo aan iimaan la soconin miyaad kala mid dhigteen iimaan iyo alleh aakhiro la rumeeyo iyo jihaad ilaahay jidkiisa lagu jihaado sababu nusuulkaasay a'immadu u badan yihiin waxaana xoojinayo wallaahu laa yahdi lqowma daalimiinadaas waayo daalimiinta hadda halkan ama dulmigu waa shirkigaa loo jeedaa waxaa laga hadlaya marka waa mushrikiintaas ee aayadda aakhirkeeda kaas ayuu xoojinayaa saxiixu muslimka waxaa ku sugnaatay oo kusoo aroortayse qiso taa ka yar duwan oo maalin jumco ah ayay ahayd mimbarka nebiga agtiisa ayay saxaabada arrin ku falanqeeyeen fa qaala waaxidun minhum mid asxaabta ka mid ah wuxuu yidhi laa ubaaliya aniga u aaba yeeli maayo an afcala shay-an inaan wax sameeyo bacda alislaami islaamka kadib ilaa an asqiya alxaaja xaajiga inaan waraabinayo maahane bis wax kale samayn maayo islaamka ka gadaale wa qaala haanii kii kale wuxuu yidhi laa ubaaliya an afcala shay-an bacda alislaam ilaa an acmura almasjida alxaraam islaamka kadib wax kale samayn maayo inaan masjidulxaraamka camirayo maahane wa qaala athaalisu kii saddexaadna wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi afdalu min hada kullihi ilaahay jidkiisaoo lagu jihaado oo diinta la garab siiyo oo la garab istaago ayaa waxaasoo dhan ka fadli badan kana khayr badan fazajarahum cumaru cumar ayaa dadkii canaantay marka wuxuuna ku yidhi cumar radia allaahu canhu ee rasuulka haddii uu yimaado anaa weydiinayo arrintan ee markii rasuulka mimbarka uu yimidna aayaddaanaaba soo degtayoo ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjidi alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhir oo marka xadiidka muslim ku jirana sababu nusuulka wuxuu ka dhigay doodii muslimiinta dhex martay aayaddu inay kusoo degtay ay ku timid haddii marka midkaa dambe sababu nusuulkaa dambe la qaato ishkaalku wuxuu ka imaanayaa wallaahu laa yahdi lqowma adaalimiinadaas waayo adaalimiina meeshaan ibnu cabaas iyo waxay ku ay ku fasireen shirki camal lagu dhex sameeyo dulmi dulmi ka dhashay waay ama dulmi ka dhalanayo meeshaas marka isma qabanaysa marka hadday aayaddu muslimiintii kusoo degtay aakhirkiina daalimiin lagu sheegayo ama yacnii mushrikiin lagu sheegayo suurta yacni meeshaa marka ishkaalkaasay loo daaweynaa marka ilaa asxaabu rasuulillaahi hadday yihiin waxaa doodaayey ayaga daalimiin in lagu tilmaamo ma keenayso nacam ishkaal waay marka kaas ishkaalkaas marka alimaamu alqurtubi baa u banbaxay wuxuuna ku daaweeyey ou tilmaamay uu ku jawaabay nebiga sala allahu calayhi wasalama aayadda ayuu ku akhriyey meeshaas doodaas markay dhacday aayaddan ayuu soo qabsaday ou akhriyey raawigii baa marka wuxuu u maleeyey inay markaas soo degtay yani mararka qaarna waa dhacdaa aayaddu inay hore intay waqti hore soo degtay lilmunaasaba ou raa qof maqlo iyadoo la akrinaayo ou u maleeyo inay markaas soo degtay alimaamu alqurtubi fii tafsiirihi sidaas ayuu tilmaamay ama uu yidhi mararka qaarna tacadud waa dhici karaayo laba jeer inay aayadda soo degtay markaana ay soo degtay markan dambena ay markaa yacni waaqicadaana ay ku timidna waa iska dhici kartaa laakiin tan hore ayaa qurtubi uu ku daaweeyey aayaddu mushrikiintay kusoo degtay nebiguna wuu soo ari waa akhriyey lilmunaasaba buuna u akhriyey maadaama dood midaas u eg ay markaa meeshaas ka dhacday meeshaasna marka de ishkaal kalaa sii imaanaya iyadana aadna muhiim u ah fahamkiisa ishkaalkaas labaad buu qurdubi u banbaxay ishkaalka labaadna waxa uu yahay ma bannaan tahay in muslimiinta loo soo deliishado aayado gaalada kusoo degay ayagoon ognahay inay xukunka ku kala duwan yihiin oo kuwaana ay muslimiin yihiin kuwaana gaala yihiin naga og taa anagoo og aayado gaaladii kusoo degay ma lagu dul akrin karaa dad muslimiin ah oo muslimiintii marka ma loo soo deliishan karaa haa waa loo soo deliishan karaa waaqicadaanna marka waa ka muuqanaysaa sidaas uu qurdubi tilmaamay oo waxa uu yidhi laa yustabcadu arrintaa la baciidsan maayo wuxuuna sheegay uu soo qabsaday xadiidkii cumar radia allahu canhu markii uu arkay dadku siday xoolaha u heleen oo u raaxaysanayaan oo cuntada ay u cunayaan iyo markuu arkayba wuxuu yidhi aada arrintaas uga xumaaday uga yacnii uu qalbigiisa aada ay u dhibtay ayuu wuxuu akhriyey marka aayadda suuratu alaxqaaf wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum اddunyaa fastamtactum biha marka aayaddaas gaalay ka warramay waaba waa lagu dhex sheegayba gaaladii haddana maca dalika muslimiin dhexdoodu cumar ka akhriyey marka xukunkay iskaga mid ka yihiin ma ahane ee xaalkooda xaal lamida haddii uu yimaado muslim qof ah uu ku yimaado waa lagu dul akrin karaa marka aayadahaasi labaa marka kala duwan in inta aayadihii la dul dejiyo muslimiinta xukunkana gaalada lala simo oo la yidhaahdo sida gaaladaas ay u gaaloobeen bay ayaguna u gaaloobeen taas ma bannaana waana midda khawaarijta lagu eedeeyo ibnu cumar uu yidhi aayado gaaladii ka hadlaayay u qasdeen markaasay muslimiinta ku xambaareen xukunkou ka hadlaa marka ibnu cumar aayadihii bay ku dul ay muslimiintii ku dul akhriyeen axkaamtii gaaladana waa ku fuliyeen waay taas marka lama ogola qofka iyadoo marka xagga xukunka gaal ounan ahayn ayaa dhici karto inuu meel ka shabaho aayaddiina loo soo qabsadoo loo deliishado middaas marka waa nabad wax dhibana ma laha xafso lafteeda waxaa la wariyey markay maqashay in cuhmaan la dilay iyadoo soo socoto oo maka ka soo soco baxday oo madiino ku socoto ayay maqashay markaasay tiri innahaa lalqarya magaalada madiino walle waa qaryadii ilaahay sheegay markaasay waxay akhrisay wadaraba allahu matala qaryatan kanat aaminatan muطma'inatan yaأtiiha risquhaa ragada min kuli makaani fakafarat biancumi اllahi faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kanuu yasnacuun aayaddaas oo qaryadana makala ay tahay dadka la sheegaana ay kufaaru maka ay yihiin bay haddana soo qabsatay waayo shabah ka dhexeeya waxay tahay cuhmaan radia allahu canhu oo khaliifatulmuslimiin ah nebiga janno ugu bishaareeyey isagoo nool meeshii lagu dilay oo lagu gowracay meel khayr ka soco meel khayr ka uu yaalla ma aha nacam marka yacni dunuubtu waa isshabahaysaa axkaamtuna markaa iyadu waxay u baahan tahay nadar sharci ah oo ay dhici karta inuu markaa aaya hal aayad in kuwana loo deliishado kuwana loo deliishado laakiin mid walbaana macno gaara ou xugun gaara ou yeesho cali radia allahu canhu markii nebiga uu gurigiisa ugu tegay cali iyo faatimo ee uu toosiyey si u tukado waa kii marka cali yidhi inamaa anfusunaa biyad illaah kac tuko markuu yidhi marka maxaa idinku dhacay markaasuu wuxuu yidhi inamaa anfusunaa biyadi illaahi nafaheena ilaahay gacantiisay ku jirtaa marku rabo oo isagu doonowna soo kicina markaasuu nebiga iska sii jeestay isagoo garaacayo bowdihiisa oo dhahayo wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala aayaddana jadalkaas iyo la sheegayo nadru bnu lxaarif iyo iyay kusoo degtay haddana maca dalika nebigu waa akhriyey sala allahu calayhi wasalam marka dadka qaarkood waxay leeyiin maya aayaddan ma gaalay ka hadlaysaa maya aayaddan gaaladay kusoo maya tan ee qur-aankii dhan ha laga tago waayo taas macnaheedu ayb meeshaas marka macnahaasna qurtubi sidaas ayuu u daaweeyey marka haddii sidaas loo yacni aayaddu marka ishkaalkeedu marka sidaas ayaa ishkaalka ka muuqanaya oo u baxaya ajacaltum miyaad ka dhigteen ma ka yeesheen jacal jacaladana meeshaan ma ictiqaadiseen waa iyagu waxba kama dhigi karaan miyaad ictiqaadiseen waay wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaahan oo kale ajacaltum miyaad ka ictiqaadiseen ood ka yeeshe ood ka yeesheen siqaayata alxaaji siqaaya iyo cimaara labaduba waa masdaraani ka siyaanatin wa wiqaayatin oo kale mar haddii marka siqaayo iyo cimaara ayaa waxaa la qaabilsiiyey kaman qof marka waraabin camirid iyo dad laysma laysma garab dhigi karo meeshaas marka siqaayada waxaa loo soo qadarayaa marka mudaaf ayaa meeshaa loo qadarayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa si wuxuu labada garab ay isku shabahayaan ay dad iyo dad u noqdaan oo kale dawaad ajacaltum miyaad ka dhigteen ma ka yeesheen siqaayata alxaaji asxaaba siqaayati alxaaji xaajiga waraabintiisa kuwa u dadka ah yani kuwa yani xaajiga waraabintiisa ka shaqeeyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masjidulxaraamka camiritaankiisa kuwa ahalka yani ka shaqeeya oo asxaabta u ah miyaad ka yeesheen kaman oo kale miyaad ka dhigteen axad qof aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wajaahada fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday miyaad la ekaysiiseen siqaayo iyo cimaaro dad samaynayo laakiin iimaan ka dharla iyo nin alle rumeeyey maa isku mid ka dhigteen alle aakhire iyo jidkii allana ku jihaaday may isku mid maahan laa yastawuuna ma sinaanayaanoo ma eka cinda allaahi ilaahay agtiisa kuma eka kuwaas waayo kuwaana camalkoodu shirki buu ku dhexdhacay kuwaana camalkoodu yacni iimaan ayuu ku salaysan yahay ayb marka cimaaro masji masjid in la camiro oo xaaji wax la yacni la quudiyo oo la kaalmeeyo hadduu iimaan la jiro oo sababka keenaya iimaan billaahi ou la jiro wax fiican waayo iyadaba nacam laakiin marka uu shirki dhex yaallo waxaas ay dhex yaallaan wuxuu taraya male waxna laguma jeedo marka ayb sidaa marka siqaayo inaan qadarno asxaaba siqaayati alxaaji ama in midda dambe taqdiirka la geliyo oo la yidhaha ajacaltum miyaad ka yeesheen siqaaya ood ka ictiqaadiseen siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa wa cimaarata almasjidi alxaraami masjidulxaraamka camiriddiisa kaman ka iimaani man miyaad ka kala mid dhigteen ood ka yeesheen axad iimaankiisaoo kale miyaad ka dhigteen aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wajaahada jihaaday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday laa yastawuuna ma sinna cinda allahi ilaahay agtiisa kuwaa kuma sinna wallaahu alleh laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay ibnu cabaas wuxuu yidhi yacnii ana dalika kaana fi shirki arrintaas aad ku faanaysaan shirkiga dhexdiisay ahayd walaa aqbalu maa kaana fi shirki waxay ka dhigan tahay marka aayadda wax shirki dhexdiisa ku dhexdhacayna aqbali maayo tafsiir ibnu abi xaatim sidaas ayaa ibnu cabaas lagaga wariyey aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim acdamu darajat cinda allah aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaaday biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda acdamu kuwa ayaa acdamu weyn ama weynin badan darajatan xagga darajada cinda allahi ilaahay agtiisa wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga unbaa alfaa'izuuna kuwa liibaanay ah yubashiru wou ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood hum kuwa ayuu ugu bishaaraynayaa biraxmatin naxariis buu ugu bishaaraynayaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanin raalli ahaansho ayuu ugu bishaaraynayaa wa jannaatin jannooyin ayuu ugu bishaaraynayaa lahum waxay leeyihiin fiiha fi ljannaati jannaadka dhexdooda naciimun ayay ku leeyihiin nicmo nicmada oo muqiimu negi ah oon laga guuraynin khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda iyagoo ku waarayo abaddan weligood ku waarayo in allaha alla cindahu agtiisa ajirun ayaa ahaaday ajri ajriga oo cadiimun aada u weynin badan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim maalyaalkooday wa anfusihim nafahooda saddex tilmaanaa la sheegay iimaan hijro iyo jihaad iimaanku waa aasaas iyo asal hijrada iyo jihaadkuna diinta ayaa ku gargaarsato oo dacwada ayaa ku faafto biamwaalihimna kuyacni ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahooda maal iyo naf naftaa ugu qiimi badan maalkaa ku xigo labadiina waa bixiyeen ilaahay jidkiisa ayay ku bixiyeen acdamu kuwa ayaa weynin badan waa kuwa weynin badan darajatan xagga darajada cinda allah ilaahay agtiisa acdamudan marka laba macnaa ku jira laba tafsiir oo icraabka markaa ku laba icraabaan ujeedaa in acdamuda laga dhigo afcalu tafdiil laga laqbeeyo oo afcalu tafdiil oo baabkiisa taagan laga dhigo arrintaana marka calaa xasabi ictiqaadi lmushrikiina laga hadlaa maahan mushrikiintu inay derajo leeyihiin leanna haddii adiga lagu yihaa kuwa alla rumeeyey hijrooday jihaaday waxaa ka derajo weyn mushri yani ayagaa ka derajo weyn mushrikiinta ayaga ayaa ka derajo weyn mushrikiinta haddii lagu dhaho meeshaas waxaa laga fahmaa mushrikiintiina inay derajo leeyihiin haba laga badnaado laakiin inay wax un leeyihiin ayaa ka muuqanayo sidaas marka si aynan u muuqanin ayaa waxaa la yidhi acdamudan waa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi waa qowlkaas afcalu tafdiil laysa calaa baabihi bal muطlaqu lwasfi waayo kan hadda markaas waxaad leedahay aladiina aamanuu whaajaruu wajaahaduu fi fii sabiili اllahi biamwaalihim wa anfusihim acdamu waa weyn yahay acdamu iyagaa weyn darajatan xagga derajada cind allahi ilaahay agtiisa haddii laga dhiga afcalu tafdiilka calaa baabihina markaada waxay noqonaysaa calaa xasabi ictiqaadi اlmushrikiin si ay mushrikiintu la tahay iyagu waxay la tahay inay derajo haystaan mar hadday iyagu la tahay inay derajo haystaan mu'miniintana la og yahayba inay derajo haystaan calaa khuutibuu calaa xasabi xusbaanihim maladooda isay malaynayaana lagula khidaabay marka markaasaa waxaa la yidhi acdamu iyagaa weynin badan derajatan xagga derajadoo ka weynin badan mushrikiinta oo derajadan aada sheeganaysaan tanaaba ka weyn waa sheegashadooda markaas haddii sidaa loo macneeya ayb aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili llahi ilaahi jidkiisa dhexdiisa ku jihaaday biamwaalihim maalyaalkooda iyo anfusihim nafahooda acdamu waa weyn yacni iyagaa weynin badan ama iyagaa weyn darajatan xagga derajada waa cind allahi ilaahay agtiisa wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaa'izuuna kuwa liibaanay ah yubashiruhum wou ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood xarafkan marka quraada badanaa yubashiruhum bay akhriyeen maa caddaa xamza yabshuruhum buu akhriyey isaga yabshuruhum marka bashara iyo bashara ayaa laga kala bixiyey marka labadana waa laba luqo oo markaa isku macnuhuna isku mid un yahay ayb yubashiruhum wou ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin buu ugu bishaaraynayaa naxariis naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanin raalli ahaansho ugu bishaaraynayaa wa jannaatin jannooyin buu ugu bishaaraynayaa saddex shay raxmad waa guud waa yacni waa caam raalli ahaanshadii aaday uga sii yacnii waa ka sii xeel dheer tahay iyo jannaad saddexdaasaa marka la iskugu daray lahum waxay leeyihiin fiihaa jannaadkaas dhexdooda naciimun nicmooyin nicmada oo muqiimun negi ah oo aan guurguureynin khaalidiina xaaleyihiin kuwii waa iyagoo ku waaraya fiihaa jannaadkaa dhexdooda abaddan weligood in allaha alla cindahu agtiisa ajrun ayaa ahaaday ajriga oo cadiimun weynin badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum wliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina aabaa'akum aabbayaalkiin wa ikhwaanakum iyo walaalihiin owliyaaa ha ka dhiganina gacal iyo garab in istaxabbuu hadday jeclaystaan alkufra gaalnimada ay jeclaystaan cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaystaan waman axadkii yatawalla ka weli dhigto hum iyaga minkum xaal ou idinka idinka mid yahayna fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah oo welihi meeshii meeshiisii maahane meel kaley dhigeen sidaasay ku dulmi faleen waay marka la aayaddan iyo midda ku xigtaba waxaa la yidhaahdaa sagaa waxay kusoo degtay sagaal qof oo islaamka ka ridoobay makana aaday waay markii hore way soo islaameen madiinay imaadeen madiinay usoo hijroodeen dabadeed markay dib ugu laabteen diintiina waa ka baxeen sagaalkaas baa marka waxaa la leeyahay dadka hilib ahaan ama dhaliya ahaan dad ugu dhow yacni aabbayaalkiin iyo walaalihiin hadday yihiin mar hadday islaamnimadii gaalnimo ka doorteen waxba gacal iyo garab ha ka dhiganina ayb sidaasay marka kusoo degtay baa la yidhi waxaa kaloo bacd almufasiriin ay yidhaahdeen markii nebigu uu dadka amray inay hijroodaan oo madiine usoo hijroodaan dadki isku isku iimaan ma aha dadkii waxaa ku jiray marka kuwo ehelkii iyo ilmahoodii baa ku dhegay oo waxay dhahayaan nasha na nanshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaarinaynaa allaa tudayicanaa inaadan na dayicin xageed nooga tegaysaa ilaa hijradii waxaa ku jira waddankii uu yaqaanay qofka ayuu faaruqa guryihiisii buu ka tegaa ehelkiisii iyo asxaabtiisii buu ka tegaa ehelka laga tegaaya marka waa dayacmaysaanay is leeyihiin marka markaasay ku dhegeen xaggeed annaga nooga tegaysaan ood nagu dayacaysa nanshuduka billaahi allaa tudayacana fayariqu lahum waa u jilcaa marka fayuqiimu calayhim waa iska waa iskala joogayaa wayadacu lhijrata hijradii buu ka tegaayey faanzala allahu caza wajala hadihi laaya aayaddanaa soo degta marka aabbayaalkiin iyo walaalihiin yacnii macsi ha ku raacinina oo hadday iyagu kufriga inay iskaga baaqi ahaadaan ay doorteen iskaga taga oo idinku markaa yacnii ha ka dhiganina gacal iyo garab yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina aabaa'akum aabbayaalkiin iyo wa ikhwaanakum walaalihiinna owliyaaa ha ka dhiganina garab ama gacal walaaha waa munaasara iyo iyo maxaba labadaas in istaxabuu hadday doortaan alkufra gaalnimada cala aliimaani ay ka doortaan istaxabuu ficilkaasi mudamanun biktaa bikhtaara wa aathara waxaa la tadmiiniyey marka ikhtaara iyo aathara calaa baa marka lagu gudbiyey sidaasoo calaa ugu gudbay ayb aayadda daahirkeedana waxaa weeyaan mu'miniinta waayo waxaa lala hadlaya dhammaantood mu'miniintaa si guud loola hadlay qeyb marka iyaga ka mida bayna kusoo degtay waxaana lagu booriyey qeybtaasi hijrada ayaa lagu booriyey oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku boorinayaa ehelkaa kudhe ku dhegayo ee hijrada ka baajinayo inaynan milicsanin oo waxaa la leeyahay soo ka soo hijrooda meeshaas wa rafdi bilaadi alkafarati iyo meeshaa marka bilaadaas gaalada in layska soo layskaga tago falmukaa marka falmukhaaطabatu calaa hada inamaa hiya fi man kana fii makata kuwii marka muslimiintii maka joogtay oon soo hijroonin baa marka lala khidaabaya marka sidaas haddii ay tahay oo waxaa lagula khidaabayaa bian laa yuwaalu laaabaaءa wاlإkhwa inaynan gacal iyo garab ka dhiganin walaalahood aabayaalkii aabbayaalkood iyo walaalahood fayakunuuna lahum tabacan fii sukn fii fii sukna bilaadi اlkufri oo ay markaa iyagoo raalli gelinayo inaynan kula noolaanin meeshaas marka maka oo markaas daarulkufriba ahayd labadaa sabab nusuul baa marka aayadda isku macno dhow baa lagu sheegay waman qofkii yatawallahum ka weli dhigto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay oo gacal iyo garab ka dhigto fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unba addaalimuuna kuwa dulmiga falay a dulmi waxaa la yidhaha wadcu shayi fii gayri maxallihi shay booskiisa boosaan ahayn in la dhigo walaagii booskii ou lahaa maahane meel kale ad dhigaysaan markaas nacam saasaa daalimiin ku noqonaysaan waay walaha marka booskiisa boosaan ahayn la dhigana minhu waxaa ku jira mid kufri oo diintaba looga baxo wa minhu waxaa ku jira mid aan diinta looga baxaynin oo fisqi ah intaba marka waa ku jiraan suuratulmaa-idana waa kaga soo hadalnay fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unba addaalimuuna kuwa dulmiga falaya qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum qul dheh in kaana haddii uu ahaaday aabaa'ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiinna wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiinna wa cashiiratukum qaraabadiinna wa amwaalun maalyaal hadda iyo maalyaal maalyaalka oo iqtaraftumuuhaa aada soo aada kasbateen iyo wa tijaaratun tijaaro ganacsi tijaarada oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa baaritaankeeda inay baarto oy idinku hallowdo oy idinku baarto oy qiimo jabto iyo wa masaakinu guryo guryaha oo tardowna aada raalli noqonaysaan haa iyaga aada ku raalli noqonaysaan ood jeceshihiin intaasba haddii ay ahaatay axabba kuwa lala jacayl badan yahay loo jacayl badan yahay ilaykum idinka xaggiinna min allaahi alle laga jecel yahay wa rasuulihi rasuulkiisa laga jecel yahay wa jihaadin jihaad laga jecel yahay fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu jihaado fatarabasuu arrintu hadday saa tahay fatarabasuu sugta oo yacni korta xataa intii ya-tiya allaahu alla uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada ka baxday halkanna ilaahay sideed shay buu tilmaamay oo sideeddaas waxyaabood hadday noqdaan kuwa iyaga laga jecel yahay alleh rasuul iyo jihaad jidkiisa lagu jihaado oo loo halgamo yacnii sideeddii baa meel la dhigay allah iyo rasuulkiisii iyo diintiio loo halgamana dhinac kalaa la dhigay haddaad markaad aada sideeddan ka jeclaataan saddexdan waxaad sugaysaan waa un cadaab ilaahay amarkii alle inuu la imaado amarkaas allena marka cadaab adduunyada marka yacnii idinku asiibo iyo mid aakhiro labadaba waa noqona oo xadiidkii abu daawuud ku jiray baa wuxuu ahaa dadku markay adduunyada u iishaan xaaraanta ay u xeeladaystaan oo ay diintii ka caajisaan oo ay diintii ka wahsadaan markaasi in dulli ummaddaasi alla uu ku salladayo idaa tabaayactum bilciinati waraditum bizarci waakhadtum adnaaba albaqari wataraktum aljihaada fii sabiili اllahi salata allahu calaykum dula laa yansichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum riwaayo kalena xataa tarjicuu ilaa amrikum اlwal ilaa aada arrintiinii hore ah u laabataan oo asxaabtay rasuulka ay ku liibaaneen oo diintii aada u laabataan ilaahay dulligaa idinka qaadi maayo intaa marka xadiidku wuxuu tilmaamay intaanoo kale haddaad ku raalli noqoto haddaad wax ku kala gadataan ribo bayculciina yacnii waa ribo loo xeeladaystay wey haddaad maal jacaylkiisa dartiis aada ribadii u xeeladaysataan beerihii aada ku raalli noqotaan lo-dana aada saynta uga dhigtaan ood saynta ka qabsataan ood yacnii dad un adduunyo aada noqotaan waajibaadkii ilaahay idin saarayna wax kamida aada ka tagtaan oo wataraktum ljihaada fii sabiili illaahi waaye ilaahay dulli buu idinku salladayaa waayo noloshii adduunyadaad ka doorateen tan kale marka alla wuxuu leeyahay qul dheh in kaana aabaa'ukum aabbayaalkiin hadday ahaa hadday yihiin wa abnaa'ukum iyo wiilashiinna wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiinna wa cashiiratukum xarafkan shucba can caasim wuxuu aqriyey wa cashiiraatukum waa jamciyey inta kalena waa cashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalun maalyaal hadday yihiin maalyaalka oo iqtaraftumuuhaa aada soo kasbateen maal aada shaqaysateen ood meel dhigteen iyo wa tijaaratun tijaaro ganacsi tijaarada oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadaha baaritaankeeda inay idinku baarto ilaa haddii diintaa loo halgamaa la yidhaahdo qofku habeen iyo maalin wuxuu shaqo ka dhiganaa diintaas un inuu yacni ilaaliyo marka maalkii iyo dhexjoogiisii iyo waa laga tegaa haddii maalka dhexjoogiisii laga tagana waa dayacmaa tijaaradu waa baaraysaa marka tijaaradu inay iska baarto laga taga iyada oo diinta yacni la la yacni la garab istaago ayaa maalkuba ku imaanaya marka akhiiran maalku waa waa saxaabada waa u yimid asxaabta maalna way heleen waa sabreen markay sabreenna maalkii waaba iskaga yimid adduunyada iyada oo waxay u timid san dullaysan laakiin haddii la yidhaha adduunyada sidan ha lagu raadiyo ee adduunyadii sidaa lagu kasbay maba la ilaali karaba nacam waana sida hadda muslimiinta iska haysataba nacam wax kastoo qaali ah haddii aadan adiga waxa aan haysanna diinka u qaalisan nafaheenna iyo maalka iyo markaas kabacdi iyo dhulku iyo markaas kadib u imaana wax kastoo qaali ah ma difaaci kartid haddii aadan ka hormarinin waxa yacni muhiimka ahee aadka u weyn ee qaaliga ah inaa wixii aada ku ilaashan lahayd iyo inaad ilaashato haddiiba qalbigaaga aynan ku jirin waxa aada tacbayso maala iyo waxa aada iskor saarayso baaba unbaa u dambeynaya iyo cid kale inay iska qaadato yaa u dambeynayso waana yacni iyada lafteeda halganka qaraar ee qofka uu u maraayo inuu taxqiijiyo waxa uu ilaahay u abuuray ama yacni u abuuray isaga markaa agtiisa ka qaalisan halganka qaraar oo u maraayo qaraarkaasi marka waqti yarow un haynayaa fil akhiir marka cabsidii iyo wixii waa ka baxayaan oo yacni dumaniina iyo wuxuu helayaa iyo iyo iyo tamkiin wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati la ystaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinhm اladi اrtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amnan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a laakiin dadku waa in marka hore qalbigooda uu ku jiraa horta wax weyn oo in ay ilaaliyaan adduun iyo hadday ilaaliyaan adduuniya aakhira ay ku liibaaneen oo caqiidaa waa inay aaminsan yihiin dee laakiin caqiidada laga taga saraha lama ilaali karo saraha iyo laamiyada iyo dhulka iyo waxba la- lama ilaali haddii caqiidada la waayo ma ilaalsamayso ayb iyo wa tijaaratun tijaaro tijaarada oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadaha baaritaankeeda iyo wamasaakinu guryo guryaha oo tardownaha aada ku raalli noqonaysaan hadday intaaba ahaadaan axabba in loo jacayl badan yahay ilaykum idinka xaggiina min allaahi alla laga jecel yahay wa rasuulihi rasuulkiisa laga jecel yahay wa jihaadin laga jecel yahay jihaad fii sabiilihi jidkiisa dhexdiisa lagu jihaado hadday sidaa ahaadaan kuwa iyaga laga jecel yahay alle rasuul iyo jihaadka fatarabasuu korta oo sugta xataa intii ya-tiya allaahu alla uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa amarkaasi marka waxaa cataa uu ku fasira biqadaa'ihi mujaahid iyo muqaatilna wuxuu ku fasiray bifatxi maka iska jooga inta maka laga furanayo hadhow marka maka joogitaankeedii ninkii aan hijroonina isagoo iska jooga un ma waxaad sugaysaa un in maka lagugu furto adoo dhex joogo wahada amru tahdiidin amarkan marka waa amru tahdiid wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay towfiiq ma la waafajinayo sifada marka fisqiga qofku waa inuu ka fogaado haddii marka sifada fisqiga qofka uu ka fogaado oo sifada iimaanka dhabtaa ou he ou haysto ee ilaahay nusradiisa wuxuu helayaa marka maxabada yani inuu alla hanuuniyo laqad nasarakum اllahu fii mawaaطina kahiiraة wayowma xunayni id acjabatkm kahratkum falam tugni falam tugni cankum shayئa wadaaqat calaykum اlardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin laqad lawallaahi qad xaqiiqaeh nasarakum اllahu alla waa idiin gargaaray fii mawaaطina goobo dhexdoodu alla idinkugu gargaaray goobaha oo kahiiratin aad u fara badan goobo badan baa ilaahay idinku gargaaray wayowma xunayninna alla waa idiin gargaaray maalintii xunayn id waqti acjabadkum ay idin cajab gelisay kahratukum badidiinna falam tugni ma aynan deeqin cankum kahrada iyo badida cankum xaggiina shay-an waxba idinkama deeqin oo idinkama tarin wadaaqad way waxaa ciriirtiyoontay calaykum idinka korkiina alardu dhulkiibaa idinku ciriiriyoobay bimaa raxubat maca ruxbihaa lala qabo waasacnimadeeda lala qabo dhulkoo waasac ah baa ciriiri idinla noqday uma markaa dabadeed wallaytum waad jeesateen mudbiriina xaalatiin idinkoo daba jeedinaya marka uma markaa dabadeed anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii deganaantiisii ayuu soo dejiyey alla calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisuu kusoo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta korkooduu kusoo dejiyey wa anzala alla wuxuu soo dejiyey junuudan ciidan junuudda oo lam tarowhaa aydnan arkin wacadaba aladiina ilaahay kuwii waa cadaabay kafaruu kufriyey wadaalika kaagaasna jazaau lkaafiriina gaalada abaalmarkooda uma markaa dabadeed yatuubu llaahu ilaahay waa ka towbad aqbalayaa min bacdi dalika kaagaas ka gadaale calaaman buu ka towbad aqbalayaa axad yashaau uu doonayo ee yashaauhu wallaahu alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan aayaddan ilaahay suuratu yani wuxuu kaga hadlayaa hazo xunayn dagaal marka ghasawaadkii nebigu ou galay mid ka mida oo lagu magacaabo ghaswatu xunayn xunaynna waa waadi maka iyo daa'if u dhexeeya waay oo maka xagga daa'if kaga kaga beegan xunayn waadi waa waadi buu ahaa dhacdada iyo dagaalka ayaa waadigaa xunayn buu ka dhacay khulaasada marka yacnii qisada xunaynna waxay ahayd rasuulka sal ll slam makow furtay ayaamo ay oo ramadaan ka mida ayuu joogay xunayn ayuu u dhaqaaqay si hawaasin iyo haqiif oo ula dagaalamo labiyo toban kun oo ciidan buuna kaxeeyey isagoo wato sababta qoladaa uu u aadayna waxay ahayd nin iyaga yacni madaxdooda ahaa ayaa ciidan isku soo ururiyey malik bnu nadr ayaa wuxuu isku soo ururiyey ciidan markaa ayuu wuxuu damacsanaa inuu markaa nebiga kula dagaalamo sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu islahaa haddii rasuulku ma ka qabsado cagtow idinkana idin marinayaa marka si markaan cagta loo marinin ayagana carabi hadhow ay ugu faanaan ayaa qolooyinkaa marka haqiif iyo dadkii marka meelaha joogay baa isa soo aruursaday iyagoo marka duulaan nebiga ku soo ah markuu nebigu maqlay sala allahu calayhi wasalam waa u baxay marka labiiyo toban kun ayuu ugu baxay toban kun waa dadkii la socday nebiga sal l slam ee yani muhaajiriin iyo ansaari iyo isugu jiray laba kun meelahaasna waxay ahaayeen dadkii markaa muslimatulfatxi markii maka la furtay soo islaamay wax yar un muslim muslimiin ah waana duruucba wuxuu ka amaahaday safwaan ibnu umaya oo markaas gaal ahaa ayuu duruuc ka qaatay camburbiraadiyo waa kii yidhi marka xoog miya mise waa waa kii nebiga ku yidhi caariyatun muadda caariyatun madmuunatun waa caariye lagu damaanad qaadayo waa ka caariyeystay marka uu ka qaatay xaggaasuu marka uu u dhaqaaqay waxay sii mareen marka geed weyn oo cagaaran oo gob ah bay sii ayay sii mareen waatay dhaheen marka muslimatulfatxi kuwii markaas soo islaamay ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad meeshuu ka yidhi nebiga inaha sanan laa tattabic uu ka yidhi waxay ahayd qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waa socdeen marka nimankan marka maliku bnu cawf annadri ninka qolada hawaasin madaxda u ahaa malik bnu cawfaa la dhihi jiray ana annasriy ahy thaqiifna kinaanat bnu cabdiyaaliil ayaa madax ayagana u ahaa ninkan marka maalig ayaa khida xun la yimid wuxuu sameeyey xoolihii geel lo iyo ari waxay lahaayeen haweenkii ilmihii kulli waa soo kaxeeyey kulligeen dagaalkan gelaynaa hal maraan weerar qaadaynaa buu yidhi nin markaa oday ahaayo ayaga madax u ahaan jiro dagaalyahanna ahaayo khibrad badan oo laakiin markaas aan socod iyo dagaal iyo waxaa aan laga sugaynin laakiin ra'yi leh oo waayo arag dagaalka ku ah baa markii loo sheegay wuxuu yidhi war waxaan iska dhaaf buu yidhi haddaad hal mar ku jabto waad ceeboobaysaa ilmihii iyo naagihii iyo xoolihii hal xaba laguu reebi maayo ilmihii iyo naagihii mee yacani meel adag ood ku ilaalisa geyso adiga dagaalan haddaad dagaalamayso yidhi sidaan taladan aada ciddaada u horseedaysid tala xun waayo yidhi waa ku baaba-ayaan ciddaadii waa ka diiday marka sidiibuu yeelay waa kii nebiga markuu soo sahansaday nimankii ninbaa marka uu warsaday xaalkooda ka waran markaasuu wuxuu yidhi waxaan arkay hawaasin can bakrati abiihim iyagoo yacni aan waxba kasoo tegin kulligood yacni soo socdo dagaal niman marka leebleey ah oo aada marka shiishka u yaqaano fallaarahooda iyo waxooda u diyaarsan yihiin buu wuxuu geliyey waadiga xunayn toggii buu ku safay ayuu kamiin uga dhigay meeshaasay ku gabbadeen ciidankii rasuulka sal lla slam asxaabtii waa socdeen nin ka mida baa marka wuxuu yidhi asxaabta intuu tiradii ka yaabay labiiyo toban kun ayaa wuxuu yidhi lan nuqlaba alyawma can qila maanta wuxuu yidhi tira yaraanna loogama adkaanayo yidhi labiiyo toban kun oo ciidan aa socoto yaraanna loogama adkaada maanta ayuu yidhi waa sii socdeen markay toggii xunayn ay dhex qaadeen ayaa dhinaca laga soo geliyey marka nacam nimankii marka leebabka watee shiishka badnaay baa marka waxay ku hal nin rididiis oo kale ayay usoo shubeen fallaarihii iyo warmihii iyo waxay ridaayeen markaasaa marka saxaabadii ay meeshaasi ka ay ka carareen wax yar baa sugnaatay oo saxaabadii ka mida nebiguna sala allahu calayhi wasalam isagu baqashiisii caddeydou saarnaay waa sugnaaday oo rasuulka sal lla l slama geesinimadiisa iyo kartidiisana meeshaas waa uga muuqatay muslin iyo gaal labadaba isagoo marka baqashiisii saaran buu wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib in yar oo isaga iyo in yar oo saxaabadii ka mida dagaalameen abu sufyaan ibn alxaarithna wuxuu u diray ibn cabdilmualib wuxuu u diray dadka inuu soo dadkii inuu u dhawaaqo oo saxaabadii uu soo celiyo waa u qayliyey waa u dhawaaqay rasuulka yacni xaggiisa imaada halumuu ilaa rasuulillahi sal ll ly slam way soo laabteen marka markaa dambe ay soo celiyeen marka ay soo rogaal celiyeen ayay ku iyagana marka qoladii hawaasin marka waa la jebiyey waa la dardaray waana laga adkaaday xoolahoodii iyo dadkoodiiba waa la qabtay marka waa la qafaalay soo gacan galeen marka rasuulka sal ll ly slam xoolihii iyo dadkii iyo wixii dhammaan markuu kasoo qaaday ee lagu sameeyey marka ixraazka ee lasoo ay meeshii xeradii muslimiinta ay galeen jiciraana ayuu isugu keenay waa kii meeshaas ka soo cumraystay xilli habeennimoa waa soo laabtay isagoo khaniimadii weli qaybinin kadib ayaa khanaa'imtii marka uu qeybiyey waa meesha uu ku siiyey aqrac bnu xaabis iyo cuyeynat bnu xisnin iyo odayaal carabta ka mid ah oo odayaal dhaqameed iyo waxaas ahaay oo iska xoolo jeclaa ayuu xoolo badan nebiga ku shubay sala allahu calayhi wasalam xoogaha marka ansaar iyo waatay is yihaahdeen iyo dadka qaarkood dadkan hadda seefaheenna dhiigooda ka qoyan yahay miyaa xoolihii la siinayaa markii xoolo la helay waa kii nebiga sal ll ly slama uu la hadlay uu yidhi maku raalli noqonaysaan dadku inay xoolo geel iyo loo yaari qaataan idinkana aada aniga i qaadataan ayb si sidaasuu yidhi rasuulka sal ll ly slam wayna ku raalli noqdeen ansaar marka waana wuxuu yidhi lowla alhijratu lakuntu mra'an min alansaar haddaysan hijrada ahaynna nin ansaarta ka mid aanba noqon lahaa waana meeshii ninkii dulquwaysarana uu ku yidhi ina hadihi qismatun maa cudila fiiha nebiguu durayba kaas waa qeyb aan loo cadaalad samaynin waa kii nebigi marka uu yidhi aya'manuni illaahu ilaahay ma i aaminayaa idinkana i aamini maysaan miya hawaa qisadaas ay ahayd marka wafdi ahaanay ugu yimaadeen reer hawaasin nebiga sal ll ly slam hawaasinna nebiga calaaqaa kala dhexaysay oo xaliimatu sacdiya ee nebiga nuujisay qoladaa hawaasinay ka dhalatay marka nooc xoogaa marka waxay lahaayeen uun rasuulku sal ll ly slam abaal abuu u haayey maadaama iyaga uu ka nuugay nebiga sal ll ly slam oo xaliimatu sacdiya ay ka dhalatay markay u yimaadeen bay marka waxay yidhaahdeen annagoo waa soo laabanay markaasuu rasuulku sal lla ly slam yidhi hadalka aniga hadalka runta ah ayaan jecelahay oon idin ayaan ayaan yacni rabaa ma waxaan idin siinayaa dadka mase xoolaha dad iyo xoolo isku mid maahanay dhaheen dadkana sii ee dadkii marka sidee haddana loo siinayaa dadkii naagihii iyo ilmihii waxay noqdeen maal ay leeyihiin dadkii dagaalamay dadkii in laga soo qaado waa la raaligeliyey ayagana ilaa wixii iyaga ay yeeshay dadkiibuu ka dhex kacay rasuulka sal ll ly slam dadkan iyagoo towbad keenay bay ii yimaadeen xoolihii markaa dadkoodii in loo celiyo ayaan yacni rabaa dadkii marka raalli baan nahay bay dhaheen markaasuu rasuulku yidhi cid raalli ah iyo cid kale kalama garanayo dadkan tirada badan qaar aan raalli ahayn baa dhici kartee qolo walba yacni ninka madaxda u ah ha ii yimaado isaga ayuu marka kala hadlay dadkaagii dib ugu laabo inay raalli yihiin in kale warkaa ii keen weliba rasuulku wuxuu ballan qaaday sal ll ly slam qofkii aan raalli ahayn inuu wixii la siiyey ou uu soo dhiibo ou siiyo marka ugu horreyso wax la helana ka badan in loogu gudo waa idinka daynsanaya waana idin gudaa buu yidhi wax ka badanna weliba waa idin siina ayuu yidhi iyadana masalo fiqi ah baa laga qaataa xoolaha jinsi ribowi miyaa mase ma aha iyo masaa-ishaas meelahaasna waa lagu baaraa hadda maxalkeeda maahanse halkan sidii bay marka ku ogolaadeen dadkii marka waa loo celiyey qoladaas daa'if xaggeeduu sii aaday waa hareereeyey daa'if iyadana cabbaar bay marka yacni daa'if xisni iyo waxay ka dhigteen meel dhufays ah bay ka dhigteen hareereyntu waa ku dheeraatay markii dambe iyadana marka ghaswatu daa'if halkaasay iyaduna waqtiyadaas agteeday ahayd qisadaasaa marka aayaddaani ay ka warramaysaa qisatu xunayn meeshaa marka waxaa laga qaadanayo halkan loo keenayana waxay tahay tiro badnaanta tirada iyo tayada bani aadamka keliya inuu ku xisaabtamo ma aha waa inuu mar walba ilaahay subxaanahu watacaala uu kalsooni uu ku qabaa ou rabbi mar walba baryaayo tala saarto baahida ilaahay ou u qabo mar walba inuu muujiyo ee tiro iyo aan markaas lagu kalsoonaanin walidaalika qofka marka uu ilaahay u baryaayo sidii si kama dambays ah oo meelna uusan wax ku ogeyn oo ay xaaladii ku qaraar tahay meelna uuna wax ku ogeyn si sidaasa hadduu ilaahay u baryo ilaahay waa ajiibaa mu'minka laakiin marka uu u baryo ilaahayna uu baryo waxna uu meel ku og yahay ducada noocaas oo kalea marka ta kalaa ka fiican walidaalika waa ka nebiga dhahaya sala allahu calayhi wasalam sacad waa kii ku yidhi wahal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum ma laydiin gargaaraa ma la idiin arsuqaa ilaa waxaa laydinku arsuqaa dadkiina ducafada ducadooda ninka taagta daran oon maal iyo waxba haysanin meelna aan wax ku ogeyn ducadiisu waa duco khaalis ah idinkaan wax haysta marka kuwaasaa laydinku ilaal laydinku dhowraaba taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka addoommada uu ka rabaa waayo marka aada rabbi gacmaha u taagayso ood rabbi baryayso adiga baahidaadaad muujinaysaa ilaahayna haninimadiisaad muujinaya waa isdullayne cibaadadii calaamad marka inaad addoon tahay tusaysa waay taas marka inaan marnaba laga tegin oo aan tira iyo wax lamida laysku hadlaynin ayb ummaduhuna waa dareemi kartaayo dad badanoo ummado badanoo muslimiinoo tiro isku halleeyey iyo xoogaa ay iskorkor saareen xoogaa hub aho ay iskor saareen iyo markay ku tashteen iyo tiradooda iyo siday yacnii adduunka umaamu yacni u maamulayaan yacni markay arkeen oo ay taas keliya ku tashteen wax yar waxaad arkaysaa maalmo wixiioo burburay qaar marka maalmo wixii dhammaa intaa la dhisaayay wax yar inay ku burburayaan aan arkayno adhow bani aadamku wuxuu kuleeyahy isku filnaashaa la gaarayaa sanad hebel inaa lafteenna waana soo martay waxaas oo kale isku filnaashaa waqtigaas la gaarayaa waqtigii isku filnaashaa la gaarayaa la yidhi yaa waxaa bilaabatayba in dhulka lagu soo dhaco inhiyaaraa bilowday waayo wax wax maamulayaaba waxay iska ahaayeen waxaan ilaahayba aqooninba rabbi aan garanaynin wixii marka ummaddii ummaddii marka iyagana saa lagu tarbiyeeyey maanta meeshaasay meeshaan aan arkaynan yay marayaan hadda marka maxaa lagu badbaadi karaa marka dadka haddana in ilaahay loo soo laabto isaga si yacni ikhlaas ku jiro dhaba ila sidqi uu ku jiro ilaahay in loo baryo awaamirtiisana la qaato si kale xal nooma aha laqad la wallaahi qad xaqiiqe ahe nasarakum ullahu alla waa idiin gargaaray fii mawaatina meelo goobo dhexdeeda ayuu alla idinkugu gargaaray goobaha oo katiiratin aada u fara badan goobo badan sida beder iyo kale iyo khandaq iyo wa yowma xunayninna alla waa idiin gargaaray maalintii xunayn id waqti acjabatku oo alla idiin gargaaray acjabatkum yowmadaa laga bedelaa id id waqti buu rabbi idiin gargaaray acjabadkum ay idin cajab gelisay kahratukum badidiinna markay badidiinna idin cajab gelisay falam tugni ma deeqin badidiinna cankum idinka xaggiinna kama tarin shay-an waxba wadaaqad way ciriirtiyoontay calaykum idinka korkiinna alardu dhulkiibaa idinla ciriiriyoobay bimaa raxubat maca ruxbihaa waasacnimadeeda lala qabo dhulkiioo waasaca baa ciriiri idinku noqday uma markaa dabadeed wallaytum waad jeesateen mudbiriina idinkoo daba jeedinaya xaalaad daba jeedinaysaan albaraa bnu caazib markii la su-aalay ee la yidhi maalintii iyo abaa cumaara farartum yowma xunayn maalintii xunayn waa cararteen miya qaala wuxuu yidhi baraa laa wallaahi maa wallaa rasuulullahi sal l slam maya buu yidhi ilaahan ku dhaartay rasuulka ma cararin yacni haddii la yidhaha farartum asxaabtii moogtaha nebigiina waa ku dhex jira waa ma cararteen maalintii xunayn haa haddou dhaho rasuulkiina waa soo gelaa moogtahay caqligiisa marka iyo iyo jawaab wanaagiisa fiiri markaa wuxuu ku jawaab maya rasuulka ma cararin uu yidhi isaga rasuulkau dhinac waa ka bixiyey inta dadka kale waayo waxaa cararka uu ku dhacay rasuulka ma ahayn sala allahu calayhi wasalam walaakinahu kharaja shubbaanu asxaabihi waakhifaa'uhum wahum xusarun laysa calayhim silaaxun ow kahiiru silaaxin falaqow qowman rumaatan laa yakaadu yasqutu lahum sahmun dad waxay la kulmeen leeb ounan dhulka u dhacaynin qof un uu ku dhacayo kay tuuraanba jamcu hawaasin oo bani nasrin farashaquuhum rashqan maa yakaaduuna yukhdi'uun faaqbaluu hunaaka ilaa rasuuli illahi sal l slam calaa baklatihi lbaydaa waabuu sufyaana bnwaabuu sufyaana bnu lxaarif ibni cabdilmualibna yaquudu bihi baqashuu ku hogaaminayey oo nebiguna ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ayuu dhahayay uma intaa dabadeed anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu ayuu soo dejiyey sakiinadiisii iyo degan xasiloonidiisii xasilooni isaga xaggiisa ka ahaatay ayuu soo dejiyey calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey rasuulkiisii iyo wacala almu'miniina mu'miniinta korkooda wa anzala alla wuxuu soo dejiyey junuudan ciidan ciidanka oo lam tarowhaa aydnan arkin wacadaba aladiina kuwiina alla wuu cadaabay kafaruu kufriyey oo guushii marka waa taasaa alla gargaarka oo xunayn mu'miniinta u gargaara waa kaa wadalika kaagaasina jazaa-u lkaafiriina gaalada abaalmarkooda uma markaa dabadeed yatuubu llahu ilaahay wuu ka towbad aqbalayaa min bacdi dalika kaagaas kadib calaaman buu ka towbad aqbalayaa yashaa-u uu doonayo islaamkuu kusoo hanuuninayaa wallaahu alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale ma ahni almushrikuuna mushrikiinta najasun waa qurun waa najaas waaye falaa yaqrabuu yaynan usoo dhowaanin almasjida masjidka alxaraama xurmada lahaa bacda caamihim sanadkooda haadaa oo kan ah ka gadaale sanadkoodan kan ah kadib yaynan usoo dhowaanin masjidulxaraamki xaramkii wain khiftum haddii aad ka cabsataan caylatan faqri oo tijaaradii iyo ganacsigii isu socodkii baa idinka hallaabaya haddaad isdhahdaan fa sawfa mardanbaa yugniikum ullahu alla uu idin hodan idinka dhigi doonaa fa sawfa mardanbe ayaa jeer danbaa yugniikum ullahu alla uu idin hodan siinayaa min fadlihi fadligiisa uu idinka deeqayaa xaggiisa in shaaa haddii uu doono in allaha alle caliimun weeyaan alle ogaal badan xakiimun falsan axkaamta uu keenayo xikmad ayaa ka yaa ka dambayso marka najasunta aayadda ku jirto waa qadar iyo wasaq iyo khubhi marka waa masdarun yastawi fiihi dakaru walunhaa waltahniyatu waljamcu ayb najaasta marka la tilmaamayo waa najaasa macnawiya waayo marka najaasa xisiya ma aha ee najaasada macnawigaana waxay tahay shirkiga iyo yacni diin la-aanta qalbiga uga jirtaa qurun iyo wasaq a ee waa ilaa bani aadamka cayntiisu najaas ma aha laakiin waa najaasoobi karaa yani waxaa kala duwan marka najas iyo mutanajis qofkan sidiisuu najaas u yahay maya bani aadam sidiisuu najaas uma noqdo oo ilaahay bani aadamku waa karaameeyey waa maamuusay laakiin waa najaaso marka intuu la falgalo korkiis waa najaasoobi karaa dharkiisaa najaasoobi karaa oo haakada qofka gaaladu marka iyaga najaasatu najaasada macnawigana waa qabaan oo oo shirkigii waay walidaalika ilaahay markuu beytka iyo kacbada iyo nabiyullaahi ibraahim uu amraayay inuu dhiso waxaa la amray inuu nadiifiyo ou dahiro an dahiraa beytiya litaa'ifiina waxaa laga dahirayana shirkiga iyo waxyaabahaas waay najaasadaas macnawiga mid xisi ana waa qabaan gaalada oo ta xisigaa waxay tahay cayntooda maahane ma ka dheeraadaanba najaas dad najaas ka dheeraanayo iska ilaalinayo ka fogaada ma aha taana marka yacni najaasta waa ka agdhow yihiin laakiin haddii hadda aan najaas lagu arkin eed hadda maalan salaantood gacanta ka salaanto ma ahan inaad iska dhaqayso gacantiio najaas ay tahay ma aha akharu ahlilcilmina sidaasay ku tageen daahiriyada waxay yidhaahdeen najasu aayaddan iyagoo qabsanayo najaasatul cayn buu qabaa haddii qofka uu markaa isagoo qoyan gacan ku taabto waa inuu iska dhaqaa iyo wax noocaas oo kale ayay yidhaahdeen laakiin sidaas aayaddu hadda ma aha yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale ma ahni almushrikuuna mushrikiinta najasun weeyaan marka waa najaasat اlxukmi laa najaasata alcayn ayb middaas marka ay laftooda ay ku najaasoobaayaanna kama dheeraadaan oo janaabana kama mayrtaan mana mana mana weysaystaan falaa yaqrabuu yaynan u dhowaanin almasjida masjidkii alxaraama xurmada lahaa yaynan u dhowaanin yacni xaramkaa hadda laga wadaa almasjid alxaraam hunaa waa alxaram xuduudda xaramkao dhan waaye masaajidka kacbada ku taalla ma ahan keliya waa xaramkao dhan bacda caamihim sanadkooda haadaa kan ah ka gadaale sanadkoodan kan ah kadib sanadkaas sagaalaad wixii ka dambeeyay yaynan usoo dhowaanin xaramkii marka inay galaan meeshaas marka dambe waxaa laga baaraa marka mas'ale fiqhi ah oo alimaamu lbaqawina uu aada u taxriiriyey halkan uu ku taxriiriyey oo ah yacni bilaadda islaamka gaalada maxaa looga ogol yahay maxaanse looga ogolayn qaala shaykhu limaamu alajallu wa jumlatu bilaadi alislaam bilaadulislaam islaamka bilaadiisa duuduub ahaan fii xaqi lkufaari gaalada marka laga hadlayo laga yani iyaga fii xaqi lkufaar calaa halaathati aqsaamin saddex qaybood axaduhaa kan koowaad alxaramu waa xaram dhulka muslimiinta saddex qeyb baa loo qeybinayaa dhul waa xaram xaramku marka kee waay muxuu noqonaa marka xaramka makana waa la yaqaanaa xuduuddiisa qadiimanna waa loo yaqaanaa xadiidanna waa la yaqaanaa xuduud meeluu ka bilaawdo meeluu ku dhammaado uu leeyahay maka waa ka ballaaran yahay xaramku maka waa ka ballaaran yahay ayb oo dhanka aan dhanna carafaad ayaa xuduuddu ay tahay carafaad iyada waa xilli dhan kalena wuxuu jiraa dhankan kale jiddo iyo xaggeeda xigtana ilaa taqriiban labaatan kilomitir ku dhowaad ayuu jiraa meesha kontaroolka abaa nihaayatu xaddi ilxaram yaa noqonaysa marka maka laga baxo dhanka wuxuu uga dhow yahay marka tanciim iyo xaggeeda oo tanciimtu hadda maka unbay iskaga dhex ay dhex gashayba inta kale yani wixii aan tanciim ahayn inaha kale dhan maka waa laga baxa xaramka marka xuduuddiisa laga hadlayo waxaa kaloo xaram ah madiina madiina iyadana waa xaram almadiinatu xaramun maa bayna caa'irin ilaa thawr qeyb iyadana ad xadkeeda waa la yaqaana xad lxaram qadiiman waxadiidan waa la yaqaana bayt almaqdis iyada xaram ma tahay maya xaram ma aha dhul barakaysan waaye laakiin xaram ma aha xaramku waa makay madiina bis ayb marka tacbiirka athaalithu lxaramayn haddii laga wado xaram saddexaad labadaanay saddex yeenaysaayo xaramay noqonaysaa sax ma aha cibaaradaas haddii laga wado xagga fadiilada labadan xaramay ku xigtaana waa sax markaas marka markaa wuxuu leeyahay alxaramu falaa yajuusu lilkaafiri gaalka uma banaana an yadkulahu bixaalin sina inuu ku galo dimiyan kaana dimi ha noqdo oo heshiis iyo lala galay yacni jizye bixinayo ow musta'manan ama ha noqdo mid diinta inaan dhegaystaan rabaa dhahayo oo isagu marka musta'man ah lidaahiri hadihi alaayati baana u daliila waidaa jaa-a rasuulu min bilaadi lkufaari ergey hadduu ka yimaado dhanka gaalada ila alimaami imaamka muslimiinta uu u yimaado walimaamuna fi lxarami imaamkiina xaramka uu joogo laa ya-danu lahu fii dukhuuli lxaram kaale xaramka soo galay ii keen warqadaas ma dhahayo ma u edmi karo bal yabcahu ilayhi wuxuu u dirayaa man yasmacu risaalatahu khaarija alxaram fariintiisa qof soo dhagaysto xaramka bannaankiisa yaa lagu celinaa waa warka oo wadaa laga soo qaadaya wajawaza ahlulkuufati lilmucaahadi dukhuula alxaram reer kuufa yani xanafiyada iyo ujeedaa kan mucaahadka xaramka geliddiisa waa u bannaan tahay dhaheen laakiin waa madhab aan waxba ka jirin xoog ma laha macnaha xagga xagga adilada wax xooga ma laha waalqismu thaani dhulka qeybtiisa labaad min bilaadi lislaam waa alxijaazu xijaaz waay xijaaz marka waa dhulkan makay madiine iyo agagaarkeeda dhulka ah iyo meelahaas qismiga labaad marka waa min bilaadi lislaam waxaa la yidhaha alxijaaz fayajuusu lilkaafiri gaalka waxaa u bannaan dukhuuluhaa inuu galo bilidni inuu kusoo galo idin walaakin laa yuqiimu fiiha ma deganaanayo akthara min muqaami safar safarka intuu nagaado ka badan ma ku nagaanayo wahuwa halaathatu ayaam saddex beriyaa loo ogolyahay xijaaz waxaan ka hadlayna inna waa sharcigee moogtaha lima ruwiya can cumara bni اlkhadaab laga wariyey radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayo ma ayaan maqlay buu yihi lain cishtu in shaء allahu tacaala haddaan noolaado laukhrijana alyahuuda wالnasaara min jaziirati اlcarab yahuud iyo nasaare jaziirat lcarab waa ka bixina xataa laa adaca fiiha ilaa musliman ilaa aanan uga tegin ilaa qof muslima maahani famadaa rasuulu lahi sal l slam nebiga waa tegay wa awsaa waana dardaarmay faqaala wuxuu yidhi akhriju lmushrikiina min jaziirati اlcarab mushrikiinta jaziirat lcarab ka saara falam yatafaraq lidalika abu bakrin radia allahu canhu abu bakr laba sanow nebigu ka dambeeyey ma u firaaqoobin arrintaas waxauna ku mashquulay xuruubtii riddada waajlaahum cumaru radia allahu canhu fii khilaafatihi cumar baa marku madaxda ahaa ka qixiyey dhulkaas waajala liman yaqdamu minhum taajiran qofkii ganacsi kusoo gelayana halaaan saddex maalmoodou muddo siiyey yani taajiilaadkan waa viisooyinka la bixinayo kale ma og tahay viisada marka saddex beri adu waa ka dhigan karta adoo sharciga raacaya islaamka laakiin waxyaabaha iska khusacbalaad min cindiga haddaa iska raacdo kaas waxba laguma jeedo marka cumar marka saddexdaas maalmood ayuu iyagu hadday taajiir ganacsi waxaa ku imaanaya saddex inay danahooda ku dhammaystaan waayo wixii saddex ka badan ninku meesha waa degay wa jaziirat lcarab marka jaziirat lcarab waxaa la yihaha buu yihi hadda xadiidka nabiga wuxuu le akhriju lmushrikiina min jaziirati lcarab wa jaziirat lcarabna xuduudda jaziirat lcarab intee waaye min aqsaa cadani abyan cadan cadani abyan waa cadantan ilaa riifi lciraaq ilaa iyo baadiyaha ciraaq laga gaaro fi tuuli xagga dherarka wa ama alcardu ballarkana fa min judda jiddaa laga bilaabayaa wamaa waalaaha iyo wixii la xiriiro min saaxili lbaxri xeebta ah ilaa atraafi shaam laga gaaro tabuuk iyo meelahaas urdun looga dhowaado ile baddaan cas markay socoto jiddo ka tagto iyo yambuc iyo meelahaasay maraysaa ma ogtahay iyo raabaq iyo yambuc iyay maraysaa dhankaa shaama marka lagayaa laga sii aadaya xagga ballacana intaas waayo dhul weyn marka jaziirat lcarab waalqismu athaaliu hadda marka laakiin min jaziirati alcarab taani waxaad moodaa marka in xijaaz lagu khasisay oo ardulxijaaz xukunkan ay saxaabada siiyeen waayo hadda yeman waxay ka mid tahay jaziirat lcarab maca daalika yahuud waa ku nooleyd waqtigii cumar iyo ka dambe ilalaanana waa waa ku nool yihiin iyaga marka saxaabadii baa waxay u fahmeen marka akhriju lyahuuda wالnasaara min jaziirati اlcarab xijaazay u fahmeen dhulka hadda xijaaza wاlqismu الthaaliثu qeybta saddexaadna saa'iru bilaadi اlislaam waa wixii ka soo haray xaramka iyo xijaaz inta ka soo hartay fayajuuzu lilkaafiri gaalka waxaa u banaanaan yuqiima fiiha inuu dego bidimatin ballan iyo waamaanin iyo amaan inuu ku dego walaakin laa yadkhuluuna almasaajida ilaa biidni muslimin masaajidda muslimiinta ma gelayaan ilaa inuu muslim u idmo ma ahani intaas marka waa axkaamta sharcigu oo bilaadda loo qaybiyo ayb falaa yaqrabuu yaynan u dhowaanin almasjid alxaraama masjid masjid ulxaraamka yaynan u dhowaanin bacda caamihim sanadkoodan ha sanadkooda haadaa oo kan a ka gadaani haddii marka fisqigii iyo maxaad u malaynaya marka lagu sameeyo haddii fisqigii loo furo muxuu noqonaa marka cumar saddex beri iyo wax lamidow sheeg ayuu ayuu u qabtay ayaga tijaare i markay ku imaanayan wax maslaxa muslimiinti u ah nacam laakiin haddii la yidhaaha banaankan waa idiin furan yahay meeshaane lacagtaba xaggaasay jirtaa lacagaa meeshaas nooga xayirnayd lacagaan daldalaynaa haddii la yidhaahdo marka qof walbaa marka waa u furan yahay ay noqonay marka iyo fisqigii iyo balaayadii waxyaabahaas marka khayr laga keeni maayo kolle ilaahay subxaanahu watacaala wixii uun uu dadka sunnada ilaahay subxaanahu watacaala ee kownigaana ciddii uun xaramkaas ilxaad iyo qala iyo iyo ku samayso iyo foolxumo ilaahay wuxuu dhadhansiinayaa un cadaab waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ayb wain khiftum haddii aad ka cabsataan caylatan faqri haddaad ka cabsataan oo ganacsigiibaa idinka go-ayo waa iscunaqabataynaysaan haddaad saa ka baqdaan fa sawfa mar jeer dambaa yugniikum ullahu alla oo idinka hodan yeelayaa min fadlihi fadligiisa oo idinka deeqayaa xaggiisa in shaaa haddii uu doono in allaha alleh caliimun weeyaan alla ogaal badan xakiimun falsan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi wali wsaxbi